إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo ka fuliyey gobolka banaadir iyo gobolka mandheera ee ku jira gumaysiga dowladda kenya maxkamadda shareecada islaamka ee magaalada saakow ayaa shalay gelinkii dambe dil toogasho ah ku fulisay laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka dhallinyaro soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika walaayada islaamiga ah ee bakool ayaa kulan dhiirigelina la yeelatay beeraleyda degmooyinka ah iyo deegaana ka tirsan gobolkaas dhallinyaro kalluumaysato ah ayaa lagu la'yahay xeebaha magaalada berbera walaayada islaamigaha shabeellada dhexe ayaa dowlad deeni ah u soo xirtay haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga magaalada mahadaay ee walaayadaas maleeshiyaadka tigree ee t b l f ayaa laba garab u kala jabay xilli xiisado calaadeed laga soo sheegayo gobolkaas إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalle ka fuliyey gobolka banaadir iyo sidoo kale gobolka mandheera ee ku jira gumaysiga dowladda kenya rag ka tirsan guutada madaafiicda ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay madaafiic ku garaacay xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ciidamada shisheeye ee soo duulay ay ku leeyihiin magaalada muqdisho tiro madaafiica ayaa ku hobatay gudaha xerada waxaana jira khasaare xooggan oo duqayntaas ka dhashay dhanka gobolka mandheera ee ku jira gumaysiga dowladda kenya rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaraxyo la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada kenya kuwaas oo ku socdaalaya inta u dhexaysa deegaanka kutulow iyo degmada ceelwaaq gaari taw ah oo ka mid a kolonyada kenyaatiga ayaa waxaa haleelay qarax kaas oo gebi ahaanba gubtay askartii saareed gaariga ah oo haleelay qaraxa ayaana u qaybsamay wax dhintay iyo wax dhaawacmay maxkamadda shareecada islaamka ee magaalada saakow ayaa shalay gelinkii dambe dil toogashaha ku fulisay laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
gelinkii dambe maalintii shalay oo arbaca aheed fagaaro weyn oo ku yaala degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxaa ka dhacay xukun xadurida ah kaasoo lagu fuliyay askar ka tirsan dowladda federaalk oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab fagaaraha xukunka ka dhacay ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey boqolaal qof oo isugu jira rag dumar iyo caruur oo isaga kelimid xaafada ay ka kooban tahay degmada saakow si ay u daawadaan xukunka xaduridaha ah askarta xukunka lagu fuliyey ayaa tiradooda gaaraysay laba askari waxaana lagu kala magacaabi jiray kow maxamed xasan maxamuud loona garan ogyahay xamaali wuxuu ahaa askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk isagoona tababar militari kusoo qaatay dalka eritreya labo yaasiin cabdulaahi loona yaqaanay cadeloof wuxuu ka mid ahaa askarta dowladda federaalk gaar ahaan guutada lix iyo siddeetanaad isagoona ka howlgalayay madaxtooyada villa soomaaliya oo ah halka gabaadka iyo xindaabka u ah madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud isagoona tababar kusoo qaatay saldhigga maraykanka ee belidogle ee gobolka shabeellaha hoose garsoore ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fagaaraha ka caddeeyey waxaa lagu soo eedeeyey raggan iyo xukunka maxkamadda ka soo baxay intaa kadib markii maxkamaddu dhegaysatay eedaynta loo soo jeediyey eedaysanayaasha kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ah mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida tan xukunka maxkamadda maxkamaddu waxay xukuntay kow in ficilka ay ku dhaceen uu yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo maxamed xasan maxamuud iyo yaasiin cabdulaahi cabdiraxmaan dil xaduridda ah xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraalkooda maraajicda loo cuskaday kow aayadda konton iyo koowaad min suurati almaa-ida قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين لبا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري سدح وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحسانه أو قتل نفسا بغير نفس متفق عليه haddana waxaan gudungelaynaa fulintii wabilaahi towfiiq ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mar qura labada askari hubiyey tacshiiradda waxaana isqabsaday jabaqda rasaasta iyo takbiirta dadweynihii soo xaadiray fagaaraha waxa uu jawigu ahaa sida tan si kastaba hatee xukunkan ka dhacay degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe ayaa imaanaya iyadoo bilo ka hor xukun xaduridaa uu ka dhacay degmada kamasuuma ee wilaayada jubbada hoose wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa marar badan waxaa ka dhacay xukunno waafaqsan shareecada islaamka wadamada reer galbeedka ugu horeeya maraykanka oo ah dowladda bandiirada u sida xukuumadaha ka dhisan caalamka islaamka ayaa horey u sheegtay in garsoorka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uusan musuq maasuq ku jirin waxayna si weyn u dhaliileen maxkamadaha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyagoona ku cambaariyey inay wax isdabamaryaan taas beddelkeedana bulshada soomaaliyeed ay usoo xukun tagaan wilaayaadka islaamiga ah dhallinyaro soomaali ah ayaa lagu la-yahay dalka koonfur afrika faah-faahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed mudey axmed abumuslim inta la xaqiijiyey laba biil oo dhallinyaro soomaali ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan loogu kala dilay dalka koonfur afrika burcad koonfur afrikaan ah ayaa magaalooyinka britoria iyo kibtown oo ka mid ah ah saddexda caasimadood ee uu dalkaasi leeyahay waxa ay ku dileen laba biil oo dhalinyaro ah cabdifataax cananuug ayaa lagu magacaabaa mid ka mid ah labadani dhalinyaro ee lagu dilay waxaana xalay uu dilkaasi ka dhacay xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee magaalada britoria ee lagu magacaabo britoria west wiilka labaad ee la dilay ayaa isna lagu magacaabaa cabdiraxmaan nuur waxaa burcadu ay ku dhex dishay goobtiisa ganacsi oo ku taala tuulo hoos tagta magaalada cape town ee waddanka koonfur afrika dalka koonfur afrika waxaa joogto ka ah dilalka ay burcadda dalkaasi u dhalatay u geystaan ganacsatada iyo dadka soomaalida ah ee dalkaasi ku nool muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa dalkani ku soo badanayay dilalka iyo dhaca loo geysanayo soomaalida ku nool gudaha dalkaasi walaayada islaamiga ah ee bakool ayaa kulan dhiirigelina la yeelatay beeralayda degmooyin iyo deegaana ka tirsan gobolkaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder wilaayada islaamiga ee bakool ayaa waxay kulan dhiirigelin ah la yeelatay dadka beeralayda ee ku dhaqan degmada bordhaxulle ee gobolkaasi waxaana si weyn loogu lafaguray kulankaas sidii ay dadka wax uga soo saari lahaayeen dhulkooda ayna uga baaqsan lahaayeen u gacan horsiga shisheeyaha kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan odayaal waxgarad iyo sidoo kale guddoomiyaha beeralayda degmada burdhuxulle waxayna halkaasi ka jeediyeen hadalle ay ku dhiirogelinayaan beeralayda sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool ayaa wuxuu halkaasi ka bogaadiyey beeralayda iyo shaqada wanaagsan ay bulshada u hayaan degmadu manaanka wax soo saar badan xagga beeraha wuligeen haada jarta degmadan weejid may waxaan degmooyinka bakool taanka muhiimsan ahayd xagga macnaha wax soo saaridda dalaga beeraha dhulkii usugaay dhulkii leew masbedelna marka insha allahu tacaalaa walaalayaal haddii aan waldheer dul istaago beeritaanka asalka beeraha in la beerado shaqooyinka asalka ee culummadu may ka sheegeena sida maawardi oo kale marga us tilmaamo usuulul makaasibi الزراعة والتجارة والصنعة سديدة أصلاً شغادة سديدة ما أصلاً شغاء الدنيا بير جناسي يفرسمه سدح هذا أصلاً qaar ka mid a odayaasha gobolka ayaa iyaguna waxay halkaasi ka jeediyeen hadalla ku saabsan dhulka barwaaqada le ay haystaan iyo siday uga faa'iidaysteen dadka intooda badan
mayaka dhawaadasaana beerlibigii dhunle degmada weejida yahaka dhawaadasan haddii un ana beeraley mayb waad madhaayta un hatabiwilana roognan mayla ku kumay soddon kilomitr iskuwere waajid ilaa bandaay ilaa garisweyne beero shab dhuuri ilaa aragday goobata beero waaba dhaafasab aragday yani eelansaar aya dhiyaas beertan boqolkiiba boqol wax soo saar dhab aya lehta horta hadal un eenanga baahnaynay siishagainhaga kahay yanin sheegda walun sinku sugaani unun sinku lugadoom amar ilaahi ah lihidu ikoobsani tuulooyin la degnaay mida tuulooyin la hadegaay aradan beerahayd beerahu madhaayt diyo laku waraabay laku taabay gurbo lakasheenay baabur ma lahayn gaari ma lahayn gurbo gaalaan qabo lakasheeni jed weejidaala ku buuyaay sajilaa ku buuyaay hoobdaad ku biiraadaan eelahel imoorgaabeelaa ku buuyaay inta hoobaleen baha aatay dhatan qorfa owdhar biigalaamee biikalma lahayn hata alhamdulillah hatu beertan biyaarkan la ku geliya la abuuro hay arago hayta yaa la waraabiyo hay ilaahay mahadis maaha taasi mahatow guddoomiyaha beeraleyda degmada buurdhuxulle ee gobolka bakool ayaa isagana sheegay waxyaabaha ay wilaayada ku buurisay dadka beeraleyda ah anoo eh gudoomiyaha beero eh maydani wacageliyey inti unu beero eed macnaha hoog ansaarna dadwiinaga ku faa'iidaysadaan gaala ninbanna wax soo saarsho hoojo maalan meel kale huwa nin sheegan horta waa qodob lanigu booriya kumiday tan lamaad ma isla goranay intii gobolka bokool iskaashata oo beeroley eh lagu suubiy ceelo lagu qod wacyigelin la suubiy beerogaas oo walaayadana garabnay siyaasi sida hata eel riigan oo inta lagu qoday oo kaleed unuuna eel maanaha tumankii lamba eelkoo qododaan beero qudaar laka abuurdo waxa soo saarka la baleeriy intaasa maanaha lanii booriy lanii wacdiy dhulka soomaaliyeed ayaa dhul barwaaqa ah ayna ka baxaan dalagyada kala duwan shisheeyaha ayaana wuxuu ku dadaalayaa in dadka beeraleyda aysan ka faa'iidaysan dhulkooda isagoo dalka keenayo raashin ay kaga baaqsadaan wax soo saarka beeraha balse wilaayaadka islaamiga ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa mar walba laga dhiirageliyaa beeraha iyo wax soo saarka dhallinyaro kalluumaysato ah ayaa lagu la-yahay xeebaha magaalada berbera sakariya cumar ayaa ka waramaya wararkaaynu ka heleyno magaalada berbera oo ka mid ah deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa waxaa la soo warinayaa in lagu laayahay xeebaha magaaladaasi laba wiil oo dhallinyaro ah oo ka mid ahaa kalluumaysatada magaaladaasi labadan dhallinyarada ee kalluumaysatada ah ayaa waxaa la la'yahay muddo laba maalmood oo xiriir ah waxaana dad ugu wardambaysay iyagoo kalluumaysi u aaday xeebta magaalada berbera balse waxaa goor dambe la helay doontii iyo qalabkii kalluumaysiga ahaa ay wateen halka ilaa iyo hadda labadan dhallinyarada ee kalluumaysatada magaalada berbera ka mid ahaa aan raq iyo ruuxo toona meel lagu sheegi karin waxaana dhacdadan lagu laayahay labadan dhallinyarada kalluumaysatada magaalada berbera ka mid ah ay imaanaysaa iyadoo badda magaalada berbera maalmo ka hor ay ku dhinteen laba ka mid ah dhallinyaro usoo dabaartagtay kuwaas oo goor damba ay meed kooda soo tuftay badda mana noqonaysa dhacdadii ugu horreysay ee xeebaha badda soomaaliya lagu waayay dhallinyaro badan oo u soo dabaaltegay walaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa dowlad diini ah u soo xirtay haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada mahday ee walaayadaas cali aadan ayaa ka waramaya dowro socotay muddo shan maalin ah ayaa walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe u soo xirtay haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada mahadaay ee walaayadaasi dowradan oo qayb ka ah jowlo dacwi ah ayaa waxaa loo qabtay haweenka ku dhaqan deegaanka fiidow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe in ka badan boqol haween ah ayaa ka faa'iidaystay dowradan oo socotay muddo shan maalin oo xiriir ah iyagoona ku qaatay duruus kala duwan oo muhiim ah douro muddo shan maalin aan oo socotay oo noo soo gabagabooday dowradaasi waxaan ka faa'iidnay waxyaaba fara badan maxaan ku rahdaa waxaan ku qaadanay kitaabka al arbacuun annisaa'i maasha allah tabaaraka allah macallimiintii kitaabkaas noo akhrisay iyo walaayada islaamka ah noo soo maxaan ku rahdaa noo abaabushay in allah subxana watacaala kheyr ha siiyo iyo wiilasheena mujaahidiinta oo ribaadka taagan ee maanta amnigan iyo maxaan ku rahdaa sugnaashaan iyo wanaaggan inaan helno allah subxana watacaala kadib ayaga ay noo suurgeliyeen allah subxana watacaala ha ka ajarsiiyaan layahay awalan ilaahi subxaana watacaala ayaa mahad iskale oo nagu kulmiyey makaankan barakaysan marka labaad waxaan u mahad celinayaa macalimiintii herkan oo noo soo waxaysay ayaan mahad celinaynaa dowro muddo shan maalmood loo socotay oo nagu soo gabagabooday ilaahi subxaana watacaala ayaa ku mahadsan dowradaas waxaan ku qaadanay kitaabka arbiciina nisaa iyo towxiidka iyo maxaadarooyin kala duwan ilaahay khayr ha siiya ayaan leenahay macalimiintii noo soo awoobishay bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa loo qabtaa dowraad ay ka faa'iidaysteen qeybaha kala duwan ee bulshada iyagoona lagu buraarujiyo ku dhaqanka shareecada raxmaanka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan maleeshiyaadka tigre ee t b l f ayaa laba garab u kala jabay xilli xiisado colaadeed laga soo sheegayo gobolkaas faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedinaya mubaarag cumar mubaarag warka ka imaanaya magaalada maqalla ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqyo ciidan ay wadaan dhinacyada iskhilaafsan ee uu kala jabtay jabhadda xoreynta qowmiyadda tigre ee loo yaqaano t b l f kumanaan maleeshiyaad oo daacad waa kitaajo riidi oo sheegta inuu yahay madaxweynaha maamulka kumeelgaalka tigre balse xilka qaadis lagu sameeyey ayaa difaacyo ka qotay xarunta madaxtooyadii dhowr xafadood oo maqalla ka tirsan ciidamo daacad u hogaamiyaha jabhadda t b l f ee ninka lagu magacaabo gabra miikael ayaa iyagan isku geedaamay inta badan waddooyin ka bax magaalada maqalla ilaa iyo garoonka diyaaradaha waxayna dadka u sheegeen inay ka fogaadaan halka ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka kitaajo riida labada garab ee t b lf kala jabtay waxay haystaan ciidamo kumanaan ah iyo saraakiil caan ah garabka kitaajo riida waxaa u galay taliyihii ugu sarreeyey ee jabhadda t b l f kaasi hadda oo madax u ah koox la magaca baxday t d f halka garab kale ay haystaan inta badan siyaasiyiinta caanka aheyd ee tigre oo itoobiya maamulayay xilligii uu mali salaabi maamulayay xabashida magaalooyin dhowr oo ay ka mid yihiin cadwa iyo raaya ayaa laga dareemay iskufa aruus ay wadaan garabka kooxda t b l f ee kala qaybsantay nidaamka abiye ayaa taageero u muujinaya garabka madaxweynihii kumeelgaarka ahaa ee dhowaan laga saaray xubinnimada kooxda waxaa loogu yeer hay-adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha ayaa ka digay in khilaafkan daaqiliga uu meesha ka saarayo heshiiskii britoria lagu soo afjaray dagaalkii sokeeye ee ka socday maamulka tigre warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa